barasaabka islamul goboleedka ombaasa mudane cabdisamen shariif naasir ayaa si rasmiya waxaa u daafuray suuqa xaraashka caleenta shaaha ee magaaladani mombaasa oo ururka bariga afrika ay ku midaysan yihiin ganacsada caleenta shaaha ee magaaladani mombaasa ay soo qaban qaabiyeen braan gwiri oo u qaabilsan dhinaca horumarinta ururka ganacsada caleenta shaaha ee bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha kasoo xarooda suuqani xaraashka caleenta shaaha in lagu garab istaagi doono dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolada kala gedisan ee dalka ku nool Kuna shida ya ukame nchini. Kuna Wakenya wengi ambao wameumia kwa sababu ya kukosa chakula. Tunataka kusaidia hawa watu ambao wamepata mashida ya kukosa chakula. Eh, Kwa hivyo hii charity auction, pesa kidogo yayo tutatumia kusaidia hawa watu ambao wameteseka. Tutasaidia Kenya itakuwa I mean, East African Tea Trade Association itakuwa hapo mbele ku contribute pesa kidogo kwa hiyo shida ya kununua chakula na kusaidia watu ambao wameteseka kwa sababu ya kukosa mvua.
ururkan ganacsatada bariga afrika ee caleenta shaaha oo mideeya in ka badan toban wadan ayaa waxaa halkani lacagaha loogu aruurinaya loogu talagalay in lagu garab istaago dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada kala gedisan ee dalkani kenya maahan markii ugu horreysay oo ay tillaabo noocan oo kalaha ay qaadaan ganacsatada caleenta shaaha ee dalkani kenya iyagoona ka jawaabayay baaqa madaxweynaha dalka ee ku aadan in dadka ganacsatada ee kenyaanku ay garab istaagaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolada kala gedisan ee dalka ku nool brian wiiri ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in ganacsiga caleenta shaha uu yahay halka dhaqaalaha ugu badan ee dalka uu kasoo xaroodo marka laga yimaado lacagta dibadaha laga soo diro lacagta ganacsiga caleenta shaha kasoo xaroota ay ka badan tahay dhinaca dalxiiska iyo qeybo badan oo ganacsiga dalkani kenya ka mid ah But having said that, Kenya, you know, we are a great beneficiary from exports of tea. You know, tea is actually the leading foreign exchange earner for this country. We are ahead of tourism, we are ahead of horticulture. The only other uh, income that the country gets higher than tea is remittances from Kenyans working in diaspora. Diaspora is ha- top, second is tea. We are higher than tourism, we are higher than uh, horticulture, and what have you.
ganacsatadan ayaa waxay ugu baaqeen dhammaan dadweynaha kenyaanka inay garab istaagaan dadka abaaruhu ay saameeyeen xilli haatan ay kenya ay wajahayso abaartii ugu adkayd oo muddo afartan sanaa maxamed cabdi